Taliska ciidamada booliiska degmada Kismaayo ayaa bilaabeen howlgalla ku dhan ee xirashada xindhashareerka oo hore lagu mamnuuciyay bilaanta Kismaayo. Howlgalkan iyo weliba laga bilaabay xaafado iyo suuqyada magaalada Kismaayo oo bulshadan iyo bogaadiyana. Taliyaha ciidamada booliiska degmada Kismaayo gaashaanle dhexe Mursal Axmed Geele iyo ku warbiya howlgalka ciidamada booliiska degmada Kismaayo iyo fuliyayana. usoona sidoo kale andiriya bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo yoon ku horeeyana bilaanta in roojiyana xirashada xindhashareerka iyo af xirashada.
waxaan afartii maalmood ee lasoo dhaaftay ka wadnay howlgal magaalada kismaayo gudaheeda howlgalkaasoo ah baacsiga iyo la dagaalanka indharshareerka iyo afduubka iyo wixii la halmaala arrintaas oo magaalada kismaayo hore mamnuuc oga ahayd aynan dhaqan lagu aqoonin aan ahayn ayna mamnuucday dowladda jubbaland wixii hadda ka horreeyey haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel lagu fasaxay iyo amar dowladeed iyo amar amni meel ka- meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaas lagu amray uuna jirin ayaa waxay dumarkii reer kismaayo ay caadaysteen waayadan dambe inay soo xidhaan indhashareerkii magaalada mamnuuca ka ahaa ee loo mamnuucay xagga amni awgeed kaasoo aan aaminsanahay inuu amniga ku yahay lid ciidanka booliska dowlad gobolka jubbaland gaar ahaan ciidanka gobolka jubbada hoose ee magaalada kismaayo waxay ka howlgelayeen maalmahan ay ku mashquulsanayeen hawshaas afar maalmood lasoo dhaafay Ee, maalintii afraad ayuu howlgal kaa socdaa Ee, mas-uuliyiinta iyo inta badan saraakiishana ay ka howlgelayeen iyo ciidanka intuba Ee, waxaan soo qabanay indhashareerkaa faraha badan inay u jeedaan oo dhowr boqol oo xaba gaarayo oo dumarka reer kismaayo ku dhex wateen magaalada waxaan digniin ka bixinaynaa barnaamijkaas qofkii lagu qabto maanta wixii ka dambeeya inuu mutaysan doono sharci adag ee, ganaax xalig intuba inuu ganaax lacageed iyo xalig intuba inuu mutaysan doono horgeyn sharcina ay imaan doonto waxaan uga digaynaa dumarka reer kismaayo inay ka waantoobaan barnaamijkaas iyo indhashareerka qaadashadiisa kaasoo horey loo mamnuucay amnigana ku alib kastoo amniga lid ku ah qofkii caalaystana amniga qof ka hor imaada waa qof lid ku ah amniga waddanka Ee, magaaladan waa amni barwaaqaa ka jirta nabadgelyaa ka jirta horumar amni baa ka jira waxaa ka jira mashruucyo laamiye iyo wadooyin lawadaa ka jira intaasoo dhan waxay ku imaadeen amni wadooyinkan quruxda badan ee reer kismaayo loo sameeyey qaarna la- la- la- la- la hagaajiyey qaarna hadda ay ku socoto mashruucyada faraha badan iyo waxa ka jira waxay ku imaadeen amni amniga haddii la xajin waayo fadqalaalo dhinacya laga furo in dhashareero la soo qaato dumar laisku soo kisiyo wax badan la halleeyo ma suuragelayso mana yeelayno amnigana wixii haleynaya raalli kama nihin Ee, waxaan uga digaynaa dumarka reer kismaayo in badanaa looga sheegay miidiyaha way og- way in badan baa looga sheegay way og yihiin inaan la ogolayn lana ogolaan doonin ciddii ka amar diidda amniga iyo shaqada amnigu u wado tallaabo sharciga laga qaadi doonaa ha ogaado berrinayuna dhihin dan baa la iga leeyahay waa ka mamnuuc magaalada indhashareer loomana ogolo loomana fasixin mana loo fasixi doono qofkii intaa aan ku qanacsanayn waxaa waaye ee, tillaabo rasmi ayaa laga qaadi doonaa oo sharciga waafaqsan waxaan uga mahad celinaynaa bulshada reer kismaayo sida ay ula shaqeeyaan amniga ee wanaagsan isku duubnida soomaaliya o dhanna dhibahaya kaasaan annagana qayb ka nahay marka waxaan rabnaa in lala shaqeeyo laamaha amniga si bulshadu ay ugu noolaato nabadgelyo